Maamulka deegaanka Nasiya ee gobolka Togdheer oo kaashanaya shacabka deegaanka ayaa dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo kala duwan. Mashaariicda la dhagax dhigay waxaa ka mid ah goobo waxbarasho iyo xarunta caafimaadka deegaanka. Axmed Xirsi Maxamuud, gudoomiyaha deegaanka Nasiya ee gobolka Togdheer, ayaa ka warramaya mashaariicdan.
waxaan joognaa maanta xaruntii caafimaadka ee degmada nasiye Een, waxaanu halkan ku dhagax dhigaynaa saddex qol qol waxa weeyaan waada oo jiifkii ah oo runtii bukaanada insha allahu tacaala loogu adeegi doono halka marna qaadaya dhowr iyo toban ama dhowr iyo een, labaatan ku dhowaadba labaatan ku dhowaadba qaadaya oo waa eh, maxay tooy een, beeshina iyo laba qoloo kale oo runtii baahi weyn ay u qabto een, xarunta caafimaadku Een, markii aanu aragnay baahida taaganka ah ee runtii emergency ay u baahan tahay Een, waxaanu ka maamul ahaan aanu u dhagal nuglaanay codsigii bulshada nooga yimi wixii ka soo xarooda inaanu u meelayno oo waxa weeyaan wax ummadda anfacana aanu ugu qabanno ayaanu diyaar u nahay dadka deegaanka ka soo jeeda siiba qurba jooga waxaan u sheegaynaa cid kasta oo deegaan kasta waxaa hormariya cidda ka soo jeeda Ee, marka waxa weeyaan qurba joogga weliba ay tahay qurba joogga waxaanu faraynaa war maanta waxa weeyaan ayay waxa weeyaan degmada waxqabadkeedu wuu waxa weeyaan idinka baahan yahay Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen mashaariicdan.
waa boqaad ka mid a degmada nasiye meelaha danta guud ah ee loogu talagalay in lagaga faa'iidaysto goobaha khayriga Een, halkan iga dambaysa waxaa ka dhisan laba fasal oo maxad ah oo aanu dhowaan dhismihiisu dhammaaday iminkana socdo oo ardaydu ay dhigato Een, loogu talagalayna dugsiga hoose dhexe ee diiniga ah maxad shareeco ah Een, waxaa dhiman iminka laba qol iyo xafiis Een, labadaa qol iyo xafiiskaa dhiman boqolkiiba soddon waanu haynaa Een, intii uu ku kici lahaa waxaanu dhagax dhignay marshuucii ama qaybtii labaad ee macadka oo laba qol ah halkaas oo qarashkii lagu qiimeeyey boqolkiiba soddon aanu maanta gacanta ugu hayno iyo isduwaha diintii awqaafta degmada nasiya ay dhagax dhigeen laba fasal oo markaa waxa weeyaan lagu kordhinayay macadka iyo xafiiskii lagu qiimeeyey lacag dhan sagaal kun iyo shan boqol oo dollar oo markaa waxa weeyaan la hayo boqolkiiba soddon Een, halkan waa goob een, ka mid a goobaha nasiye ee khayriga ah Een, halkan waxaanu een, guddoomiyaha degmada nasiye iyo suduwaha diinta iyo awqaaftu halkan waxay dhagax dhigeen maxad ka kooban saddex qol laba qol iyo office kii een, een, ka- ka kooban ayaa labada qol ee hore ee laga dhisay baa markaa waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo saddex qol oo kale laba qol oo wax lagu barto iyo office een, saddexdaa qol marka wixii lagu qiimeeyey qiimahaas uu ahaa sida culimmada horeba ay sheegeen een, waxaanu haynaa boqolkiiba soddon een, awalan ilaah baa subxana watacaala mahad leh maanta waxaanu joognaa goob aanu ka dhex dhigayno maxad diini ah oo laba fasala horena u shaqayn jiro maxad ay diini ah oo degmada ka dhisan oo laba fasal ay ka dhiman yihiin Si kastaba mashaariicdan ayaa wax badan ka bedeli doonta baahiyaha loo qabay waxbarashada iyo caafimaadka.